kulankan uu qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada doolow ee gobolka gado uu kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa diiradda lagu saarayay xalwilidda khilaafaadyada siyaasadeed ee hareeya gobolkaasi kaa oo u dhexeeyey madaxda sare ee maamulka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolkaasi oo aragti ahaan ka aragti duwanaa mas-uuliyiinta sare ee maamulka jubbaland madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland oo toddobaadkii hore gaaray qeybo ka mida gobolka gado ayaa ka wada gobolkaasi kulamo uu la yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana kulamo noocaas oo kalea uu ka wadaa degmada doolow ee gobolka gado halkaas oo uu kula kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaana odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada doolow ee gobolka gado kaa oo looga hadlayey sidii xal loogu heli lahaa khilaafaadidii siyaasadeed ee gobolkaasi hareeyey muddada ka badan afarta sano ugu horeyn waxaa goobta hadallo kookooban ka soo jeediyey qaar ka mid ahi waxgaradka gobolka gado ee ku sugan degmada doolow kuwaasi oo faahfaahiyey arrimaha ay doonayaan in xal laga gaaro waxaad ku soo dhawaataan waa xisaabtan haddaad xisaabtanka noo ogolaataan waan sankaan qaadanaynaa waana ku soconaynaa waxaan idinka rajaynaynaa wixii aan tabanayna inaad wax ka qaban doontaan deegaankaan wixii laga soo maray wax sahla ma ahayn waxaa laga soo maray ayadoo lagu daboolsallo lagu sameeyo dadkii bulshada ahaa waxaa laga soo maray odayaal dhaqan oo hadli waayo waxaa laga soo maray kuwo dhibkii loo daystay u dhinto oo maanta nabadoonka inuu ka mid yahay dhiikan isla isaga gurigiisa inta looga dalay lagu dilay lagu dhihaafeeyey lagu dhulbaaxay dhiiggiis kata ka aladeji waana wamaa istaagay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland axmed baraki zubayr oo goobta ka hadlay ayaa bulshada reer gada u caddeeyey in hadda ay ka socdaan gobolkaasi mashaariicyo kala duwan oo lagu horumarinayo adeegyada biyaha ee bulshada degmooyinka qaar ee gobolka gado waxaana uu sheegay in degmada baardheere iyo deegaano kale ay hadda ka bilowdeen mashaariicyo kala duwan oo horumarneed oo lagu horumarinayo gobolka intii aan hadda joognay galo wasaaradda hadda aniga aan jooga ee wasaaradda biyaha waxay mashaariic ka bilowday degmada baled xaawo mashruuc biyogelin ah waxay mashruuc kale ka bilowday geedweyne oo biyogelin ah waxaa maanta ay diyaarad ka degaysaa baar dheere oo ay wasaaradda biyaha ee jubbaland ay garwaleen ka tahay oo mashruuc biyogelin ah oo disaynkii iyo mashruuca intiisoo dhanba ay wasaaraddu soo diyaarisay wasiirka arrimaha gudaha jubbaland maxamed cabdi oogle oo goobta ka hadlay ayaa bulshada gobolka u caddeeyey in haatan ay doonayaan ka maamul ahaan in deegaankaasi ay ka hirgeliyaan qorshe la xidhiira in la kala saaro hay-adaha ammaanka iyo maamulka dowladda hoose ee degmooyinka islamar ahaantaana ay ka hirgelin doonaan guud ahaanba degmooyinka gobolka gado mashruuca golayaasha deegaanka si dadka deegaanka ay u soo doortaan dadka ay doonayaan in hoggaanka degmooyinka ay qabtaan laba shay waan qabanaynaa weliba si deg degaan waan qabanayna maamulkan iyo ciidamadan isku dhex jiro oo isi saaran oo ishuwan waa kala qaadaynaa maamul iyo amnigaan u kala qaadaynaa war wasiir dhuumaalo amnigaa iga cisho maamulka aan ka shaqaysiino dadkaana su-aalahana weydiiyaan daba waxaa laynka rabaa maamulkii amnigii haddaan kala qaadno wasiir waxba inkalama jiraan madaxweyne waxba inkalama jiraan intaba waxaa isku ah maamulka degmada annaga waxaana matalo guddoomiyaha degmada iyo inta la shaqayso waxa weeye waa arrimaha amniga madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qeybihii kala duwanaa ee bulshada uu kula kulmay degmada doolow ee gobolka gado qaybtaan ka helna xagee ku baxeen xagee mareen maxaa inaga noolagu qabtay maxaan ka faa'iidnay si marka amnigeenna iyo horumarkeenna kaleba aan guul ugu gaarno halkaa wadaabaarno iraadulshacab iraadullahi laal shacabka awooddiisana awood yar maaha waxaa idinkaa rabtaan baa lagu dhaqmi karaaye cid faragelin kale idinku samayn karta ma jirto adeerkayga guddoomiye macalin xasan uu yidhi xornimo waxaad ku dareemi kartaa waxaa xaq u leed inaad sheegato waxaad xaq u leed haddaa ka xishooto sheega weydo xor ma noqonaysa waxaan xaq u leenahay waxaa weeyaan annaga meel khaldan idinkuma hogaamin karno idinkaad ogolayn waana naga caqlibadantihi waana naga weerarsantihi maanta annaga joogna birri mid kala imaanaysa hadda mid baa marka adinku golaha guurteeda odayaasha iyo gabdhaha iyo dhallinyaradaba qof kasta oo maanta u doorateen inuu idiin khidmeeyo adeedo la xisaabtama in ka badan afar sano waxaa khilaaf siyaasadeed uu ka taagnaa gobolka gado kaa oo ka dhexeeyey mas-uuliyiintii maamulka gobolkaasi iyo sidoo kale maamulka sare ee jubbaland iyadoona haatan mas-uuliyiinta maamulku ay u muuqdaan in ay ka hirgeliyeen gobolkaasi maamulkii dhowaantan ay u magacaabeen gobolka gado iyadoona haatan maamulka jubbaland ay u suurto gashay in inta badan ay la wareegaan mas-uuliyadda degmooyinka gobolka gado aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo